wakiilka baarlamaanka hoose ee nairobi ku matalo waqooyi geeslii mudane axmed qadar maxamed dhabar ayaa waraysi gaara siiyey idaacadda stafim isagoo ka hadlay qorshihiisa ku aadan nadiifinta deegaanka xaafadda islii mudane axmed qadar ayaa sheegay inay ka go-an tahay inuu dib u soo celiyo bilicda xaafadda islii waxayna taasi qayb ka ahayd qorshihiisa iyo waxuu ka damacsan yahay xaafadda dhabar ayaa xaafadda waxa uu ka bilaabay barnaamij nadiifina isagoo kaashanaya laamaha kala duwan ee khusayso nadaafadda deegaanka iyo dowladda hoose ismaamulka nairobi maanta waxa uu ka qayb ahaa kulan ay soo qabanqaabiyeen guddiga dib u soo celinta bilicda xaafadda islii oo ka dhacay xaafadda islii masaajidka sigska ugu horeyn waxaan weydiiyey caqabadaha xaafadda isagoo xusay in nadaafad la-aanta ay hoos u dhigtay qiimaha xaafadda dhabar ayaa sheegay inuu xal waara ka shaqeeyey islamarkaana ka soo diyaariyey dowladda wasaqda xaafaddana loo dejiyey nidaam waara xaafadda dhibaatadeeda way iska badan tahay laakiin dhibka ugu weyn ee xaafadan haysto waa nadaafad darada ka jirta waxaan ku kaambiyen garay ay kamid aheyd xilliga ololada in xaafadda nadaafadeeda aan waxweyn ka bedelo waxaan aad ugu faraxsanahay in culummada ganacsatada dhammaan in xaafadda wax laga bedela wala soo biirina diyaar u yihiin gudoomiyaha ganacsatada ugu horeeye xaajiyaare gudoomiyaha culummada sheekh xaaji sheekh maxamed cabdiumul iyo guddiga bilicda xaafadda islii iyo ganacsatada maanta waxaan la kulmaynaa guddiga xaafadda ee wax dhisa ee developerska xaafadda qeyb weyn ayay ka qaateen horumarka maadaama ay guryaha ugu badan xaafadda ay dhiseen waxaana aad iyo aad ugu mahad celiyay maadaama horumarka xaafadda ay qeyb weyn ka qaateen in xaafadda nadaafadeedana ay qeyb weyn ka qaataan xaafadda value ahaan xataa markii la dhaho saddexda qol ee fadhiga afarta qol ee fadhiga ee islii wuxuu jooga toddobaatan kun lixdan kun marka backlands la fiirin uu jooga boqol soddon kun boqol konton kun oo dollar waxaana yeelayana in value hoos aada waxaa kamid ah nadaafadda wax kale ma ah xaafadda haddii loo qurux haddii loo bilic haddii loo population haddii wax walba ladhaho xaafadda ayaa asaraysa meesha la revaliga xaafadda inuu guriga kor ahaado oo seelka waxa ka qiimo badan backlands waxa kale sabab uma aha nadaafadda ayaa sabab wey waxaan aada ugu faraxsanaya maanta in oo ay imaadeen qeybta developerska ee xaafadda guddiga maqaayadleyda waan la kulanay guddiga caafimaadka waan la kulnay haddana insha allahu dukaamankii moolalkaan la kulmayna mar dhow insha allahu waxaana aad ugu faraxsan anigoo m c ga xaafadda laga soo doortay aan ku kaambeyngariyey in nadaafadda xaafaddeeda wax ka bedel maanta in bulshada soomaaliyeed dhammaantood ay diyaar u yihiin ay u hogaansan yihin ay gacma usoo duubteen in xaafadda bilicdeeda wax laga bedelo mudane waad mahadsan tahay xafiiskaaga adigoo ismaamulka nairobi xaafadda waqooyiga islii kuma tasha baarlamaanka hoose nairobi xafiiskaaga waxaa bilaaday barnaamij lagu nadiifinaya xaafadda bal isaguna barnaamijkaasi noo qaax
waqti rooba lagu jira kolera outbreak aa jira maalahor waxaa kamid aheyd in ay dhahday kamkunji kolera laga helay hadduu qashinka sii joogo waxaa la dhihi karaa taa kolera xaafadka jira xira sidaas ayaa dowladda countiga u hagshan in hadda qashinka naga qaadaan laakiin tan shalay dar haddii wiigan aan qaadayn waa temporary waxaan hadda ka shaqeynayna waa permanent solution in xaafadda bilicdeeda totally aan bedelno marka
marka arintan haddana shirkan qodobo kala duwana looga hadlay oo xubnaha kala duwan ee khuseysa ad la kulmaysaan marka waxaad ka dhawaajisa xal waara ma kula tahay qashinka ha la qaado balse sidee xal waara oo joogto ah looga heli karaa xal waara waan soo diyaariyey dowladda ayaan ka soo nidaamiyey waxaan samaynaynaa waxa la dhaho dustbinyal yararaan samaynaynaa qofka temporary wax ku ridi karo waxaan samaynaynaa meel checkpoint oo qashinka laga qaado sida hadda loogu soo sameeyey section three motherland guryaha kambaniyaal saxa oo dowlad ka ristgarisan oo qashinka meelay ku qaadaan ku daadinayaan ayaa lagala xisaabtama wixii kambani oo qashinka qaadaa xaafadda waan ogaan doonaa waxaana ka shaqeyn doonaa waqtiga soo socda maadaama hada dowladda hadda ay socod barday taho hadda dowladda shaqa bilaabayso in muddo ilaa sanadkan dhexdiisa gudihiisa xal permanent aan keelna nadaafadda xaafadda sida wax looga bedela xaafadda islii waxyaabaha kale ee caqabadda ku ah waxaa ka mid a bulcadaha iyo biyomareennada oo ay ganacsatadii shacabka kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan dhabar ayaa sheegay inuu wado dadaal lagu bedelayo biyomareennada miisaaniyadna loogu talagalay la meermariyey walaahi drainageka horta drainage systemka isticmaalin waa kii ingiriiska uu ka tagay guryaha waa gagaabnaayeen xaafadda aad u horumartay guryo waaweynaa ka dhismin siwajka systemka ma qaadi karo waxaan ka shaqeynaa inaan bedelno faces aan u bedelno hallamar lamooda bedelka qayb qayb ayaa loo bedelaya qaybna hadda horaa loo bedela qaybta kale hadda dowladda nooga dhimanayna insha allahu waxaan rajeynaynaa hadda bishaan maadaama maala hore bajetka aan marinay in ilaa iyo afar ilaa shan aan bedelno kabtain mungaayi waddada sigiska sevenka eigtka nineka tenka elevenka twelfka inta u daran oo hadda mar walba dilaacda inaan bedelno kadib drainage systemka nadaafadda ay ka mid tahay oo aan qaadayn wasaqda in iyagu dhan aan furno ka bilaabato wadada jarweyringi ka bilaabato ilaa misho airforceka first avenue ka bilaabato jogori to jujarod in oo taragtadii ay furto haruubada ay qaado oo wixii ku jira wasaq dhan carre iyo ciid iyo iyo jawaamo ku jira laga soo wada saaro maadaama hadda dowladdan bajetka hadda ay marisay oo baabuurta countiga qaar insurance laan ay yihiin qaar oo garashay ku jiraan oo ninkii la peegareen oo garaajka wixii dhan baa nabadaysta laakiin hadda bajetka waa marinay waxaa rajeynaa insha allahu january february march abril ugu dambeyn in xaafadda xoog xoog xoog hoola horumarin in xaafadda ay ka dhacdo waxaan aad ugu mahadsanaya maadaama anaga m c s ka shanteena iyo xildhibaankeena dowladda sare ee xildhibaan yuusuf xasan iyo shanta m c s ka kale oo mid aan nahnay gacmahaas qabsanay in xaafadda bilicdeeda iyo horumarkeeda aan ka midoono dowladda sare iyo dowladda hoose mister dhabar ayaa ku rajo weyn in waxyaabaha yaryar ee ka maqan xaafadda la dhammaystiri doono sida nadaafadda wadooyinka aan dhammaystirnayn iyo kuwa u baahan dayactir iyo bulcadaha waxa uu sheegay in muhiimad gaara la siinayo nadaafadda maadaama aysan sawir wanaagsan ka bixinayn xaafadda islii oo caan ku ah ganacsiga islamarkaana xudun u ah bariga iyo bartamaha afrika waa dowladda hoose oo simaataa countiga waa devolve work waay insha allahu waana ka wada shaqeynaynaa inaga iyo xildhibaankii dowladda hore hadda cilaaqaad xumina ma dhex taalo wada shaqeynaya naga dhexeysa xaafadda in bilicdeeda wax laga bedelina aad buu u jecel yahay xaafadda sida kale dhismahaan way soo horumartay wadooyin yaryar oo countiga nooga maqan yahay iyo drainage iyo sewagekaas iyo nadaafaddaas ayaa naga maqan intaasna waxaan aad iyo aad uga shaqeyn doona in wax ka bedelo wadada seven street insha allahu soon waan dhisaynaa nine street waan dhisaynaa wadadan st teresas waan dhisaynaa wadadan kirongodi waan dhisaynaa wadadan kalena taadka iyo section one inta haddaan dhisno xaafadda horumarkeeda countiga wadooyinka yararka inay dhammaadaan aan rajeynayna nadaafadda ayaan xoog weyna saarayna dowladda hoose iyo dowladda sarabo in nairobi madaxweynaha dalka kenya mheshimiwa ruto william ruto uu ka hadlay iyo governorka magaalada johnson kaji in nadaafadda nairobi wax laga bedelo nairobi dhan hadda nadaafad cilada ka jirta bat sibatan anaga khaasatan isli maadaama dad muslim aan ahay dad islaam aan ahay mideena waa mid khaasatan u baahan fiiro gooni ah that's why aan ku leeyahay wada shaqeynayaan nagada dhexeysa